raximah llah wayajuusu waxaa u bannaan lilinsaani qofka waxa u bannaan an yushrica inuu soo bixiyo rawshanan barande gurigiisa ka soo baxa ama meheradiisa fii ariiqi naafidin waddo furan inuu barande kusoo saaro ayaa bannaan marka waddooyinka waxa u qaybiyaan fuqahadu ama culimada fiqigu laba nooc ariiq naafida iyo ariiq mushtaraka ariiqa naafidka waddada aan soo oodnayn labada dhinacba ka furan ilaa ay ka baxayso magaalada ariiqa mushtaragayna waa waddada soo xidhanta wey marka ariiqa naafidkaa ee furan ee highwayga magaalada hargeysa bartinkeeda waddadaa marta emayu hargeysa ka soo gasha ee ka baxda buurta kala jeexan waa ariiq naafida wey waddooyin kaloo badan oo lamidina de waa jiraan markaa qofka waddadaa kusoo jeeda gurigiisa kusoo jeeda ama meheradiisa waxaa loo ogolyay in barande meheradiisa uu ka soo saaro walow barandahaasi waddadaa ha hadheeyabe laakiin maxaa shardiga bixaysu meel laa yatadarar aanu ku dhib mudanahayn almaaru bihi qofka waddadaa maraya barandihiisa waa loo ogol yahay laakiin barandahaasi waa inaanu dhibaato u geysanayn dadka waddada maraya oo hadday waddadu tahay wadda lugeed dadka maraya qofku intuu madaxa ku qaadi karo isagoo sita waa inuu hoos mari karo barandihiisaas laakiin baranduu haddii uu yahay mid dhulka ku dhow oo qofku foorar mooyaane si kale aanu ku hoos mari karin ama alaab markuu madaxa ku sito ama tuurta aanu mari karin kaasi ma banaano waayo dhibaata ayaa ka dhalanaysa waddadana dee qofku ma lehe waa la wada leeyi hadday waddadu tahay waddo gaadiidku ay maraan gaadiidka oo rarani waa inuu mari karo barandihiisaasi wax dhibaataa aan u geysanahayn walaa yajuusu ma banaana in barande laga soo saaro fi darbi lmushtarak addarb waa bimacna ariiq waddada mushtaragee la wada leeyihi waddada mushtaragayna waa waddada labada sekadood dhex marta laakiin meel ay ku goodo leh oo soo oodanta labada dhinacba aan ka furayn dhinac laga soo galun bay leeda waddadaasi laakiin meel laga baxa male darbi mushtaraga baa leeda ma banaano tahay inuu berande qofku ku sameeyo ilaa biidni shurakaa dadka ay shurakada yihiin inay u idmaan ay u ogolaadaan mooyaane shurakadana waxaa looga jeedaa cidda waddadaasi la degan labada sekadood ee waddadaa kusoo jeeda ayaa looga jeedaa marka labada waddo maxaa lagu kala duway waxaa lagu kala duway waddadaa soo oodanta ee soo xidhani waxa ay ka dhigan tahay inay day u tahay oo kale iyo daarad dadka hareeraha ka degan laakiin waddada naafidkaee maftuuxa ee dhinac walba ka furani cidna waxa weeyaan daaradu maaha saas ayaa labada waddo ay ku kala duwan yihiin wayajuusu waxa bannaan taqdiimu lbaabi albaab inuu ka sameeyo xagga hore fi darbi lmushtarak waddadaasi la wada leeyahy xagga hore waa xaggee waa halka waddadu ay ka soo bilaabanto xagga dambana waa xaggee waa xagga ay ka soo oodanto marka ra-su shaaricna waa la idhahdaa muqadimatu shaaricna waa la idhahdaa walaa yajuusu ma banaano taakhiiru inuu xagga waddadu ay ka soo xidhanto albaabu ka furo ilaa biidni shurakaa kuway shuraakada yihiin inay u ogolaadaan mooyaane waddadu hadday tahay waddo soo odanto oo soo xidhan inta ka xigta xagga waddadu ay kasoo bilaabanto albaabuu ka furi karaa daaqadii xaggaa xigtay albaab waa u bedeli karaa meel gurigiisa ka mid ah ama bakhaarkiisa oo marka hore aan furnaynba ayuu albaab ka samayn karaa waa inta xigta dhinaca waxa weeyaan waddada laga soo galo laakiin xagga dambe waddadu ay ku gooda ay kasoo oodanto inta xigta kama samayn karo albaab kama samaysan karo oo kama furi karo ilaa inay ogolaadaan mooyaane waayo waddada mushtaragee la wada leeyahe soo odantee soo xidhanta mid waliba wuxuu xaq u leeyahay albaabkiisa wixii xagga ay kasoo bilaabanta ka xiga wixii albaabkiisa ka xiga halkay waddadaasi ku gooda ay ku dhammaato dee waa la wada leeyahy waa mushtarag oo dee waabay goosan karaanba guryaha dhinaca waddadu ku ay ku goodo kaa xigaan haddii ay dayr ku goostaan ama albaab ay ku xidhaan dee uma diidi kartid adigu waayo adigu waxaad la leedahay uun inta xaggaa kaa xigta waddadu ay ka soo bilaabato marka albaabka kuu furan inta ka xigta xagga waddadu kasoo bilaabanto albaab cusub waad ka furi kartaa tusaalahaan gurigaaga waa kan albaabku bartanka ayuu kaga yaalaa waddadiina waad kusoo jeedaa albaabku waddadu dhinacay kasoo bilaabanto wixii ka xiga albaab cusub aad ka samayn karta laakiin isagoo isla gurigaagiiya halkii albaabku ku yaalay inta ka xigta xagga waddadu ay ku goodo albaab cusub kama samayn kartid ilaa inay ku oggolaadaan qolada waddada aada wadaagtaan mooyaane faslun wa sharaa'itu alxawaalati xawaalada shuruuddeedu arbacatu ashyaa wey xawaalada halkan looma jeedo tan lacagaha lagu xawilo sharikaadka xawaala iminka loo yaqaan xawaalada waxaa looga jeedaa waa naqlu dayni min dimmatin ilaa dimma oo qofkii daynta lagu lahaa in dimmadiisa dayntii laga rabo oo mid kale loo rabo oo qofkii daynta lagu lahaa qof kale uu ku xawilo dayntii lagu lahaa dayntii aada ugu lahayd hebel baan aniguna lacag ku leeyahay hebel xoolahaagii u raac marka waxaa la xawilayaa waa dayntii weeyi oo qofkii dayntu ay saarayd baa iska xawilaaya oo ku xawilaaya mid kaleo isaguna xoola oo ku lahaa marka ka uu ku xawilaayo haddii waxa weeyaan aanu waxba ku lahayn dee waxa ay noqonaysaa macanaa wakaala ayay noqonaysaa inuu u wakiilshay daynta inuu ka bixiyo haddii xoola uu ku leeyana xawaala ayay noqonaysaa marka xawaaladu waa shay jaa-isa weeye qofku dayntii lagu lahaa dee waa xaq isaga lagu leeyahy markuu iska gudaayo isaga ayaa gacanta ka dhiibi karo isagaa iska bixin kara qof kalena iga bixi waa odhan karaa ama qofkaasi qof wakiilo ah ha noqdo ama qof ugu tabarucaya ha noqdo ama qof isagu daynuu ku lahaa ha noqde oo qofkan dee daynta lahaa inuu xaqiisa helo ayuunbaa muhima ama qofkii ka qaatay laftiisu gacanta ha uga dhiibo ama cid kaleba ha ugu xawile marka alxawaala waa shay jaa-isa wey axaadiida rasuulkana calayhi salaatu wasalaam oo kusoo aroortay rasuulku wuxuu yihi matlu lghaniyi dulmun ninka daynta lagu leeyahy daynta wuxuu iskaga bixiyo oo ku gasha baxa haystaa ciddii daynta ku lahayd inuu meermeeriyaa dayn waktigeedii la gaadhay waa dulmi wey faidaa utbica axadukum calaa malihi falyattabic laakiin midkiin qofkii daynta uu ku lahaa hadduu ku xawilo mid meli-a bimacnaa xaqiisii uu ka helaayo ha raaca buu ihi yaanu odhan adigan kugu lahaa aniga maxaa iga galay ninka kale waajib bay ku tahay inuu raaco waidaa uxiila axadukum calaa malihi falyaxtam markaa shuruuddeedu waa afar ay ku ansaxaysa xawaaladu dayntii qofku lagu lahaa inuu kii ku lahaa mid kale ugu wareejiyo udhaa kaa kale ka qaado afar shardi bay ku ansaxaysaa rida lmuxiil oo kan daynta lagu leeya iska xawilaya waa inuu arrintan raalli ku yahay haddii lagu khasboo la yidhaahdo macanaa dayntii aan kugu lahaa khasab iyo sandulle hebel iigu xawil macanaa xagtaa looguma laha allahuma ilaa inuu isagu noqdo mooyaane mid mumaatil ah oo dayntii aan iska bixinahayn oo xaakimku maslaxo u arkay in dayntii qof kaleo lacag isagu uu ku lahaa loo raaco oo qofkii daynta ku lahaa loogu wareejiyo wa qabuul lmuxtaal iyo inuu aqbalo kan dayntiisii loo wareejinaya ila leeya dayntaad aniga igu lahay hebel baan kugu xawilee ka qaado laakiin sida saxiixa inuu aqbalaa shardi maaha xawaaladu way ansaxaysa alow yaanu aqbali mee oo dee shaarica ayaa u amray inuu aqbalo waman uxiila calaa maliyin falyattabic waidaa uxiila axadukum calaa maliin falyaxtal markaa ninka loogu wareejinayaa mar hadduu mali yahay mid dayntiisi iyo xoolihiisi uu ka helaayo inuu diido xaquma lahaba inuu ku wareegaa waajib bay ku tahay wa kownulxaqi iyo xaqu xaqu waa inuu ahaado mustaqiran mid ku sugnaaday fi dimma oo qofkan uu xaqiisii ugu xawilayaa xaqa uu ku leeyahy waa inuu yahay mid qofkaa dumadiisa ku sugnaado ka noqosho aan lahayn laakiin xaq ay suurtagal tahay kaa uu ugu xawilaya inuu ka noqdo tusaaleahaan kaasuu xaq ku laha laakiin waxaa suurtagala inuu ka noqdo tusaalehaan waa baycu salam oo lam yastaqira fi dimma allaagu lacagteedii usii qadimay buu ku lahaa dee dayntaasi waa dayn lam tastaqira cala dimma si ay leeyihin fuqahada waxaa suurtagala inuu iibka ay suurtogeli waayo qofka alaabti uu keeni waayo marka taas oo kale inuu cid ku xawila maaha kadalika waxa weeyaan iyo haddii meesha khiyaaru jiro khiyaaru shard qof buu tusaale ahaan alaab ka iibiyey ama ka iibsaday alaabtii uu ka iibiyey lacagteedii ayaa kaga maqan khiyaar baanu qofkii le wuxu uhi saddex maalmood baan iska soo eegaya dee dayn wuu ku leeyahy laakiin waa daynaan weli si rasmi aan u sugnaan waxaa suurtagala saddexdaa maalmood markay dhammaadaan inuu iibkiiba ka noqdo markaa daynta qofka lagu xawilaya ee lagu wareejinaya kaa marka hore lagu lahaa mid si rasmiya ugu sugnaatay waa inay noqoto oo aanu ka noqon karin wa kownu lxaqi mustaqiran fi dimma wa itifaaqu maa iyo inay iswaafaqsan yihiin shaygii fii dimmati lmuxiil kan iska xawilaayo daynta lagu lahaa iyo walmuxaal calayh iyo ka uu ku xawilaayo ta uu ku lahaa waa inay iswaafaqsan yihiin labada xaq waa inay iswaafaqsan yihiin oo waa inay isku waafaqaan fi ljinsi jinsiga waa inay isku waafaqaan wa nawci nooca jinsiga uu ka sii yahayna waa inay isku waafaqaan oo tusaale ahaan waa in haddii ninkan uu xawilayaa uu ku lahaa qabadin kaa uu ku xawilayana waa inuu ku lahaa qabadin jinsiga waa inay isku waafaqaan nooca qabadinka ka mid ee uu ku lahaa kan uu xawilaya waa inuu isaguna ku lahaa kaa uu ku xawilayo walxuluuli waa inay isku waafaqaan xagga daynta waktigeedu inuu taagan yahay oo daynta uu ku xawilayo qofkaa kale uu ku lahaa waa inay tahay mid waktigeedii uu taagan yahay laakiin dayn baa iminka laga rabaa waktigii lagu ballamay la gaadhay dayntan uu ku xawilayaana waktigeedii lamaba gaadhinba bilaa ka hadhay ama sanadaaya ka hadhay taasi ma banaana oo qofkan daynta kugu lahaa aada xawilaysa waa in isla waktigaa uu ka qaadan karo ka aad ku xawilayso laakiin haddaanu ka qaadan karin oo labada daymood xagga waktiga ay ku kala duwan yihin oo ta lagugu leeyahayna aad xawilaysana waktigeedu uu taagan yahay ta aad ku xawilaysana waktigeedii aan la gaadhin xawaaladu markaana ansixi mayso wa tabra-u biha waxaa beri ku noqonaysa markay xawaaladu sidaa u dhacdo dimatu lmuxiil kii daynta iska xawila dimadiisu beri bay noqonaysaa mar haddii shuruuddaa la helo iyadoo shuruuddaa la helay dayntii lagu lahaa mid kale uu ku wareejiyo dayntaa isaga mar damba looma qabsan karo kaa uu ugu xawilay waa inay ka wada xidhiidhaan xataa hadduu ka waayo iyo haddii waxa weeyaan uu dafiro markii hore isagoo ogolaa marka dambe hadduu dafiro isaga ayuunbay ka wada xidhiidhayaan ninkii dayntaa iska xawilay sidaa uu isaga xawilay bay uga xawilantah waa dhaafto isaga laguma laha waxaa kaloo shardiya ninka lagu xawilaya waa inuu yahay meli sida xadiidku uu tilmaamay shuruudda xawaalada sixadeeda ayay ka mid tahay meliga maxaa looga jeeda waa inuu yahay mali-un bimaali bidayntaa bixin kara waa inuu yahay xagga dhaqaalihiisa marka la eego laakiin dayn ninkii kugu lahaa nimaan shilin hayn haddaad tiraa dayn baan ku leeyahay ee kaasaan kugu xawilay adba waad ka weyn taasi ansixi maysa rasuulku shardigaasu u dhigay idaa uxiila axadukum calaa mali falyaxtar meligu maahan dhaqaalaha iyo qura waa inuu noqdo kadalika meli-un biqowli waa inuu yahay nin run lagu yaqaan hadduu xoola hayo laakiin nin been iyo meermeerin lagu yaqaano uu yahay qofkii xaq looguma lahaa in lagu xawilo waa diidi karaa wuxuu odhan karaa war ninkaasi waa beenaalo been buu sheega waa meermeerinaya ha igu xawili kadalika waa inuu yahay mali-un bibadani mali-un bibadani waxaa looga jeedaa haddii xaqii laga waayo waa inuu yahay dee mid la xidhan karo oo maxkamadda la horgeyn karo laakiin ninku hadduu aabbaha kugu xawilo ka waran dayntii aad ku lahay ay ku uhi dayn baad igu lahayd toban kun oo dollar baad igu lahayd soo mahaa aabbaha baan toban kun oo dollar ku leeyahay waanu iska bixin karaaye aabbahana beenta ma yaqaanee dayntaad igu lahayd aabbaha baan kugu xawilo ka qaado waxaad leedahay may ku wareegi maayo aabbaha waayo aabbaha hadduu isiin waayo aabbaha miyaan soo ashkatayn karaa maxkamadaan geyn karaan xidhi kara lixurmatihi xurmadeed ugu leeyahay awgeed ayaadan usoo ashkatayn karoo maxkamadaan u geyn karine ay ugu xawilin aabbaha ina tira xaq baad u leh waxaa la mida mid aan maxkamad la geyn karin oo la ashkatayn karin lisultatihi madaxtinimadiisa awgeed hadduu ku dhaa dayn baad igu lahayd soo maaha soo toban kun oo doolar igumaad lahaynaa wasiirka arrimaha gudahan toban kun oo dollar ku leeyahay aroodoo ka qaado waayo wuu bixin karaa buu leeyahy beenna kuu sheegi maayo waa nin mas-uulo been kuu sheegi maayo de waayo labadaasba haddii leela tii saddexaad ka hor hadduu bixi waayo ma soo xili karaa miyaan maxkamad geyn karaa waa maya soo maa de markaa iga daahay ku xawilin markaa uu imado maliun bimaalihi maliun biqawlihi maliun bibadanihi mid xoole kan lagugu xawilaya waa inuu hayo xoolo dayntaada ku bixiyo ko mid run lagu yaqaanana waa iniyo been dadka aan u sheegin oo aan meermeerin dadka daynta ku leh waa inuu yahay mid haddii xaqii laga soo saari waayo la ashkatayn karoo dee la xidi karo ama xoog lagaga qaadan karo haddii saddexdaa shardi aanu lahayn in lagu wareegaa macnaa waajib ma aha wuxuu yihi sheekhu raximah llah watabra-u biha dimat lmuxiim mar haddii shuruuddaa laga helo daynta lafteedana shuruuddaa laga helo shuruuddaa xawaalad oo dhanna la wada helo oo sidaa dayntii qofku uu isaga wareejiyo kaa uu ku wareejiye baa lagala xidhiidhayaa isaga waxba laguma laha saacaddaa laga bilaabo ama kaa ka hel ama ha ka heli kuma soo noqon kartid isaga faslun wayasixu waa ansaxayaa damaanu duyuun dayntii in damiin laga noqdo almustaqira ee ku sugnaatay fi dimma qofka dumadiisa ku sugnaatay oo lagu yeeshay idaa culima haddii la ogaado qadruha qadarkeedu inta uu yahay markaa sheekhu wuxuu leeyahy qofku goorma ayaa qof dayn lagu leeyahay uu damiinanaya waa marka daynta lagu yeesho oo intaan laguba yeelan ma sii damiinan karo laakiin sida saxiixa shardi maaha in damaanaddu daynta ay ka dambayso ama iskumar ay dhacaan oo qofka tusaale ahaan isagoo weli aan waxba amaahan ayaad odhan kartaa hebel aniga ayaa damiin ka ahe amaahi waxa uu kaaga baahan yahay marka uu amaahdo haddii la qabsadana waxaad odhan kartaa war aniga ayaa damiin idinka ahe iska sii daaye idaa culima qadruhaa buu leeyahy haddii qadarkeeda la ogaado oo ka damiinanaya kan uu damiinanaya daynta lagu leeyahay qadarkeeda waa inuu garanayo wey waayo haddii aanu qadarkeeda ogeyn waxaa dhici karta dayn aada u fara badan oo isagu hadhow toole aanu bixin karin haddii kaa laga waayo dayn ninkan lagu leeyahy taasina de waxay sababaysaa dadka uu xaqoodii u damaanad qaaday inuu xaqoodii dayacay ama inuu dayaco ayay sababaysaa marka addamaan waxaa la idhahdaa waa min cuquudi tawhiqa qofka marka la damiinanayo heshiiskaa damiinashadu waa heshiis heshiis lagu adkaynayo wey qofku qof inuu damiintaano waajib kuma aha qofku qof inuu damiintaana waajib kuma aha waa mustaxab waa min baabi alixsaan waa qofkii waa u ixsaan falaya laakiin waxaa waajiba in xaqa uu damiinanayo hadhow toole mid gudi kara inuu yahay oo ma banaana dee in hadhow toole qofkii lagu lahaa haddii laga waayo aanu gudi karahayn inuu damiintaa ma banaana waayo tadiicu lxuquuq baa ka dhalanaysa inuu dadkii hoosaasiyeyo xaqoodii uu ka dayacay ayaa ka dhalanaysa walisaaxibi alxaqi xaqa qof kale waxaa u bannaan mutaalabatu man shaa kuu doonayo inuu ka dalbo xaqiisa oo a min addaamini ka damiintay iyo walmadmuuni canhu kala damiintay oo ninkii nin baad dayn ku lahayd nin baa kaa damiintay xaqaagii aad weydiisanaysaa ma ka damiintay mise kii aad ku lahayd la damiinto wuxuu leeyahy sheekhu labada kuu doono ikhtiyaar buu leeyahy hadduu doono kii daynta ka qaatay waxba u weydiin maayo kii damiintay unbuu leewa xoolahaygii aad damiinatay waxa weeyaan keen laakiin sida saxiixi waxay tahay aslan waxaa laga dalbayaa marka hore xaqa ciddii lagu lahaa waayo isaga ayaa asal ah damiinku waa farac wey damiinka waxaa loo imanayaa xaqii laga dalbayaa kii uu damiintay marka xaqii laga waayo إذا تعذر استيفاء الحق من المضمون عنه يطالب من الضامن haday suurtagal weyda xaqi in laga helo kii la damiintay xaqa lagu lahaa marka ayaa damiinka loo imanaya waayo damaanada ayaaba macnaheedu sidaa wey haddaad ka heshana de isaga ayaad ka ayaad ku leedahay xaq haddii aad ka weydana dee xaqaagii aniga ayaad igu leedahay sidaa weeyaa macnaheedu ida kaana damaanu hadduu yahay damaanku calaa maa bayanna sidaasi aynu caddaynay oo shuruuddaa haddii damaanka laga helo wey waidaa qarina daaminu haddii kii wax damiintay uu gashiyoobo ama xoola ay kaga baxaan arrinka uu damiintay rajaca wixii ka baxay wuxuu kula noqonayaa cala almadmuuni canh oo tusaale ahaan qof buu damiintay qofkii uu damiintay baa xaqii bixin waayey ama laga waayey dee isaga ayaa xaqi lagu leeya inuu bixiyo soo maaha wixii markaa uu bixiyey isaguna dee kii uu damiintay buu xaq ugu yeelanaya inuu idhaa xoolaan kaa damiintay ee intaa leegaa waa lay qabsaday waanaan bixiyey dee xoole adigaan kugu leeya isi shardiga taa ku xidhan ise wuxuu yahay an yu-addiya canhu alxaq biniyati arujuuc markuu ka bixinaayey waa inuu niyeystay inuu hadhowtoole xaqiisa isaga u doonto laakiin haddii tabarucuu niyeystay ama sadaqaduu niyeystay inuu isaga yidhaahdo xoolahaasan kaasi bixiye keen maaha dee qof hibadiisii ama sadaqadiisii ku noqonaya ayuu noqonayaa marka laakiin markii xoolihii uu damiintay loo qabsaday uu bixinaayey niyadu ku bixinaya haddii ay ahayd inuu hadhow toole ka uu damiintay uu ka qaato xaqiisa oo kasii bixinin arrintu ay ahayd markaasi ayuu odhanayaa xaqaygiisii walaa yasixu ansixi maayo damaanu lmajhuul shay majhuulah oo macanaa qadarkiisa aan la garanahayn in la damiintaa idaa culima qadruhabi hore ayaa uusii sheegay walaa maa shaygii in la damiintaana ma ansaxayso lam yajib xaqi aan weli waajibin laakiin taa sheekh waynu ku khilaafna waxaynu nidhi dee inaan weli waajibin oo qofka aan lagu yeelan ayaa laga sii damiinan karaa oo la odhan karaa hebel wax allaale wuxuu daynkaaga baada si aniga ayaana daaminka anaa damiinka ama isagoo dayntii ka dalba weli aan la siin ee haddii loo soo diido odhan karo war anigaa damiinkaaga aha sii marka addaynu qabla istiqraariha iyo bacda istiqraarihaaba waa la damaanan karaa ilaa darka almabiic mooyaane marka darkalmabiica muxuu uga jeedaa wuxuu uga jeedaa in qofkii alaabta iibsaday uu u damaanad qaado lacagtiisii inay usoo noqonayso haddii iibkaasi uu ansixi waayo dee alaabtaa tusaalahaan lagu qabsado oo iminka tusaale ahaan nin baa jaga ninka iibsanaya nin baa damiinanaya kii jagada iibinaya u damiinanaya macnaheedu aa maxay macnaa kan jagada iibsadaybu u damaanad qaadaya hadhow toole haddii ay noqoto in jagadaa lagu qabsado cid kaleba ay leedahay inay usoo noqonayso lacagtiisa markaa darkul mabiic baa taasi la idhaha taas iyadoo weli aan sugnaan ayaa iyadoo lasii damiinan karaa buu leeyahy oo jagada iyagoo weli aan kala iibsanba ayuu odhan karaa jagada ka iibso aniga ayaa damiinkaaga ah wixii jagadaa ka soo noqdee faslun walkafaalatu kafaaladii bilbadani qofka in jirhkiisii lasoo xaadiriyo la kafaalo qaadayeyna jaa-izatun waa bannaanta markaa kafaalada iyo damaanku waa kala duwan yihi addamaan macnihiisu waxa weeye waa taxamul ama an yadmana taxamul ma cala almadmuuni canhu min alxuquuq almaaliya waa inuu qofkani yidhaha waxaan dhabarka u ridanayaa qofka aan damiinanayo wixii xaq lagu leeyahay haddii isaga laga waayo inaan anigu aan bixiyo ka damaan baa la idhahdaa kafaaladuna waa ka duwan tahay o waxa weeyaan taxam ataxamul biixdaari man calayhi alxaq waa inuu yidhaha waxaan taxamulaya mas-uulaan ka noqonayaa qofka kan xaqa lagu leeyahay inaan soo xaadiriyo marka inagu labadaba maxaynu dhahnaa damiinuun baynu dhahnaa laakiin mid waxaynu ku kala yara dunaa damiinulweji iyo iyo damiinulmaal damiinulmaalka macnihiisu waxa weeye haddii qofkii xaqa lagu lahaa laga waayo dee hadhow toole anigaa bixinaya weeye macnaheedu qofkan damiinanaya damiinulwejiguna waa kafaalada oo bimacnaa qofkii inaan keenaa ayaad iga taqaaniin ama xaqiinii ka hela ama ha ka heline qofkii umaan anigu idin idin ballan qaadaya inaan keenayo walkafaalatu kafaaladii la kafaalo qaadanayay bilbadan qofkii in la keenayaa jaa-izatun waa mid bannaan kii xaqa lagu lahaa in la keenaya idaa kaana haddii uu yahay cala almakfuuli bihi ka la kafaalo qaatay waxaa dushiisa ahi xaqun xaq liaadamiyin u sugnaaday xuquuqda bani aadamka ciddii lagu yeesho qofku kafiiluu ka noqon kara wuxuu odhan karaa dee nin deynu xidhan tusaale ah amaba se mag u xidhan waxa uu odhan karaa waxa weeyaan aniga ayaa damiinkaa bimacnaa aniga ayaa hadhow toole idiin keenaye oo inaan keeno ballan qaadaya sii daaya laakiin xaqaasi waa haddii uu yahay xaqaan qofka sidiisa aan ugu tacalluqin xuquuq waxaa jirta qofka mooye qofka mooyaane lagu leeyahy mooyaane qof kale aan gudi karin tusaalahaan imika hoyaatinka ninku xaaskiisa ama gurigiisa u hoyanayo dee waa xaq isagu inuu gudi karo sooma nin gabadhiisa ay ka laalaado tusaale ahaan oo leeda wuu iga tegayaa hoyaatinkii xaqa aan ugu lahaa ayaanu isiinahayn caawa nin ma kafaalo qaadan karaa ma odhan karaa iska sii daa aniga ayaa waxa weeyaan ayaa kuu keenaya ninka kafaalo qaadan maayo nin hadha hawshii qaban karin muu meeshiisii geli karaa mar haddaanu meeshiisii geli karin macnaa kafaaladu ansixi mayso marka xaqa qofka si gooniya ugu tacalluqa bimacnaa cid kafiil kaga noqon kartaa ma jirto waxaa la mid a xuquuqda ilaahay subxaana wa tacaala qofkii haddii xaq ilaahay ku waajibay oo tusaale ahaan waxaa ku waajibay xaddu min alxuduud oo in la rajmiyaabuu qofkii u xidhan yihi ama qofkii waxaa ku waajibtay calaa sabiili lmithaal xaddu ashurb in la jeedaliyo u xidhan yihi qof ma odhan karo soo daaya ana idin kafaalo qaaday inaan keeneen waayo haddii uu keeni kari waayo isagu meeshiisi miyuu geli karaa isaga ma la rajminaya waa maya lama rajminaya waayo sababtii lagu rajmin lahaa dee isagu lagu iman saasoo kale isaga ma la jeedalin karaa dee waa maya marka mar haddii qofkan qofkan uu kafaalo qaadanayo ila anaa ka kafiiloo keenaya markuu isaga keeni kari waayo haddaanu meeshiisa geli karin oo isaga xaqii aan laga dhamaysan karin dee kafiil kama noqon karo laakiin qisaasta qofka u xidhan ka waran nin qisaas u xidhan ayaa nin baa wuxuu yidhi aniga ayaa ayaa kafiilka ah macanaa damiinka ah oo waxaan idin ballan qaadayaa ninka inaan idin keeno maalinta la gaadho maalintii la qisaasiyey waktigii la qisaasiyey taasi iyadu sida saxiixa ah kafaaladu waa geli kartaa waayo hadduu ninkii keeni kari waayo meel kaloo looga wareega ayaa jirta haddii qisaasu suurto geli wado ninkii uu keeni kari waayo marna wadee isaga la qisaasi maayo meeshiisa geli maayeen waxaa looga wareegi karaa diya looga wareegi looga wareegi karaa waxaa la odhan karaa war ninkii aada qisaasta u haysateen dee la waaye oo waa la keeni kari waayo ama waabuu dhintayba intuu idinka maqnaaye oo qisaastii suurto geli weyde dee ma qaata baa la odhan karaa dee qisaastu iyadu bedel bay leedahay faslu walisharikati sharikadii khamsu sharaaida baa u sugnaaday inay dadku shuraa ka noqdaan waa shay jaa-is oo bannaan weeye oo aayaadka iyo axaadiisuba ay tusiyeen laakiin shirkaddu waxay leedahay shuruud anwaac iyo qaybana waa leedahay an yakuuna waa inuu noqdo calaa naadin waxaa lagu shuraakoobayaa wax naqdiya waa y noqdo lacag naqdiya oo min adaraahimi ah iyo wadanaaniir amada wax u dhigma sida lacagaha iminka shaqeeyo kale oo bimacnaa alaab laguma layskuma darsan karo weyaan macnihi sidaasi ayaa markaa ay qabaan in lacag mooyaane wax kale aan laysku darsan karin oo alaab tusaaleaan midna hadduu hayo saddex bundadood oo u dhayda midna saddex kale ama laba kale ama toban kale intay isku darsadaan oo isku furaan kuma shuraakoobi karaan weyaan macnihi ama mashiinno tusaale ahaan laydhka shido dadka lacag laga qaado kuma shuraakoobi karaan laakiin sida saxiixi waxay tahay waxa weeyaan waa lagu shiraakoobi karaa naqdi lacag naqdiya iyo alaab labada waa lagu shiraakoobi karaa shuraakadu waa ansaxaysaa waayo daliil diidayaa ma jiro alaab in lagu shuraakoobo laakiin waxaa shardiga on alaab marka lagu shuraakoobayo marka heshiiska shirkadda la gelayo waa in la qiimeeyo oo lacag lagu qiimeeyo tusaaleaan hadday hudheyd ku shuraakoobayaan ama mashiin ama sibir ama alaab kalaba waa in markaa shirkaddu ay dhacayso heshiiska shirkaddu waa in la qiimeeyo oo lagu qiimeeyo lacag lagu qiimeeyo waayo hadhow toole haddii la kala noqdo iyadoo alaab lagu shuraakoobay maxaa hadhow toole lala kala noqonaya waxaa lala kala noqonaya waa maxay ila alaabtu way isbedbedelaysaa waxaa laga yaaba hudheerhkiiba inay ka guraan oo wax kale ay u bedelaan maxaa hadhow lala kala noqonaya ile ninka hudheerhkiisii maalintii meesha uu kusoo darsadun ma jooge isbedel baa dhacaya marka hadhow toole kala noqoshadu si ay suurtagal u noqoto alaab haddii lagu shuraakoobayo waa in alaabta maalintaa la qiimeyo lacag lagu qiimeeyo oo ninka labadiisa bundadooda udheydhkaa loo qiimeeyo lahaa boqol dollar bay tusaalahaan udhigmaa ninkana loo qiimeeyo saddexiisa bundadood tusaalahaan lahaa boqol iyo konton bay udhigmaa dabeetana xaqiiqadu ay noqoto boqol dollar iyo boqol iyo konton inay isku darsadeen oo hadhow toole haddii ay kala noqonayaan haddii lacagi meesha ay taallana lacagtiibaa saa loola kala noqonaya haddii alaabi ay taallana ninkana wuxuu la qaadanaya alaab qiimaheedu yahay boqol dollar kana alaab qiimaheedu yahay boqol iyo konton waa in yatafiqa waa inay isku waafaqaan fi ljinsi waa inay isku waafaqaan jinsiga iyo wa nouci nooca waa inay isku waafaqaan taasina shardi maaha oo alaabo kala duwan iyadana waa la isku darsan karaa oo daliiltan waajibinayaa ma jiro oo hadduu nin tusaale ahaan keeno boqol gadbadood oo sibidha ninna uu keeno boqol qori oo loox dee waa kala jiis waana kala nooc waa isku darsan karaan marka mid walba la qiimeeyo wa an yakhliqaa almaalayn labada maal waa inay isku daraan taasina shardi maaha oo in la isku daraa iyaduna shardi maaha in meel la isugu keeno iyo in ay isdhex galaanoo xabadiba xabad ay dhex gashaa shardi maaha haddii laba nin oo laba dukaan kala haystaa midna dukaankiisu ku yaalla boore midna dukaankiisu berbere ku yaalla ay shuraakoobaan mid walba dukaankiisa alaabta taal iyo lacagta taalo ayuunbaa la qiimeynaya oo meel lagu qoraya mid walibana dukaankan alaabta taalana waa leeyahay bay noqonaysaa dukaanka alaabta taalana waa leeyahay labadii dukaan alaabtoodana la iskuma darin oo mar allaale markuu heshiisku dhacay ayaa alaabta boorama taalaana mushtarak ay noqoto ta berbere taalaana mushtarak ay noqoto in markaa la ysku daraa nacman in la ysugu daro oo la qiimeeyo ayuunbaa waajiba laakiin xistan in la ysugu daro alaabtii la soo raro oo la isdhex dhigaa shardi waxa weeyaan maaha waajibna maaha wa an ya-dana waa inuu ogolaado kulli waaxidin mid kastoo minhumaa labadooda ka midi lisaaxibiga kale waa inuu ogolaado fi tasaruf inuu xoolahan ku tasarufi karo oo maamuli karo lakiin hadduu tusaalaan yidhaahdo waynu isku darsanay laakiin ogow intaadun baad maamulkeeda leedahay ee intayda maamulkeeda malidaas de markaa maxaa la isku darsaday haddina waliba intiisi gooni u maamulanayo oo mid waliba xoolaho dhan oo isku jira maamulkooda aanu xaq u lahayn dee wax la isku darsaday markaa ma jirto sharikadi meesha ma jirto wa an yakuuna waa inu noqdo ribxu alribxu faa'iidada iyo walkhusraanu khasaaruhu calaa qadri lmaaleyn labada maal qadarkoodu intuu la eegaa mid walba khasaaraha iyo faa'iida kusoo hagaagaysaana waa inay la eegaato khasaaraha iyada waa la isku waafaqsan yihi oo alkhasaaratu takunu calaa qadri lmaaleyn khasaaro wuxuu noqonayaa nin walba khasaaro waxaa kaga soo hagaagaya intii maalkiisu uu leegaa oo kii maalka boqolkiiba lixdan lahaa dee khasaare hadduu dhaco khasaarihi maxaa kaga soo hagaagaya boqol kiiba lixdan kii boqol kiiba afartan lahaana boqol kiiba afartan baa khasaaraha kaga soo hagaagaya haddii nus iyo nus uu ahaana mid walba boqol kiiba konton ayaa dee khasaaraha kaga soo hagaagaya oo khasaaruhu isagu alwadiicatu waa calaa qadri almaaleyn laakiin ribxiga sheekha kuma waafaqsanin waxaa le aribxu waa calaa maa sharada waana sida uu yahay madhab imaami axmed raximah llah ribxigu waa sida ay ku shuruutamaan oo haddii ay ku shuruutamaan faa'iidada inay kala badsadaan waxa weeye waa kala badsan karaa xataa iyadoo xoolahooda ay isleeg yihiin ama kay xoolahaysu badan yihiin in faa'iida laga badsado hadday ku shuruutamaan bimacnaa waa waa waa la kala badsan karaa oo tusaale ahaan nin baa xoolaha wuxuu leeyahay boqol kiiba toddobaatan midna wuxuu leeyahy boqol kiiba soddon waxa bannaan kaa boqol kiiba soddon lihi faa'iidada soo baxaysa inuu ka badsado kii boqol kiiba toddobaatan xoolaha lahaa inuu ka badsado ayaa banaan haddii marka hore ay ku shuruutamaan oo tusaale ahaan uu yidhaahdo anigu shaqadan aan ka aqaanaa suuqgeyntan aada u aqaanaa faa'iido badan baan anigu soo saaraya ama anigu waan ka shaqaynayaa tusaale ahaan adiguna ka shaqayn maysa xoolina waynu isku darsano markaa faa'iida anigu aan kaa badsado faa'iida soo baxda ninkan isaga ayaa xaq u lahaa marka hadduu isagu ka tanaasulu ogolaaday in shariigiisa kale uu ka badsado dee waa xaqiisa oo ka tanaasulima marka waxaan leenahay alwadiicatu calaa qadri lmaaleyn yani alkhasaaratu calaa qadri lmaaleyn waalribxu calaa maa sharada khasaaraha waxaa loo kala yeelanayaa sidii xoolaha loo kala lahaa ayaa khasaaraha loo kala badsanaya laakiin faa'iidu waa sida lagu shuruutamo haddii lagu shuruutamo in si islaag loo kala qaato sidaasaa loo kala qaada haddii lagu shuruutamo in la kala badsado waa la kala badsan doonaa walikulli waaxidin mid kasta waxaa u suganoo minhumaa labooda ka mida faskuhaa inuu faskiyo shirkadii ma taashaa marku doono oo caqdu sharika maha caqdi laazima qofku aanu ka bixi karin ka kaloo la ogolaado mooyaane waa heshiis jaa-is oo qofku mar allaale markuu doono u ka bixi karo caqdu sharika haddii aanu meesha shardi ool hadduu meesha shardi yaalay tusaalehaan sida sharikaadku ay sameeyaan lahaa tusaale ahaan ilaa sanadku uu dhammaanayo waktigii xisaab xidhka la gaadhayo cidi sharikada kama bixi karto hadduu shardigaasi yaalay ilaa waktigii la gaadhayo dee lagama bixi karo waalmuslimuuna calaa shuruudihi xaalad kale lagama bixi karo oo xaaladda ka bixitaanka shirkadu ay dhibaato u geysanayso shariigii kale lagama bixi karo oo idaa kaana yatadarar ashariik bifaski sharika markaana qofku kama bixi karo calaa sabiili lmithaal adri bay isku darsadeenoo shuraaka ay ku hana dhoofin jireen mid baa adrigii raacay markabkiiba badda dhexeeda sii socda oo imaaraadkii iyadu la sii saaran ayuu la soo hadlay saaxiibkii oo wuxuu ku yidhi ogow iminka laga bilaabo shirkaddii waan ka baxay xoolahiina waxa weeyaan waa waa inoo qaybsan yihiin xoolaha markabka saaran intii anigu leyn baa mas-uulkaaha xoolahaagii anigu mas-uulkaagamay hada laa yajuus ma banaano taas waayo bixitaanka xaaladda uu ka baxay maxaa ka dhalanaya darar iyo dhibaato shareecaduna dhibaato ma ogola qofku qofka shuraakada inuu dhibaato u geysto waayo rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam laa darara walaa diraar marka haddii marka hore uu yaalay shardi ah in waktiga ilaa la gaadho aan laga bixi karin lagama bixi karo ilaa waktigii la gaadhayo haddii ka bixitaanka dhibaata ay ka dhalanaysana xaaladana lagama bixi karo labada xaalood wixii aan ahayn qofku ikhtiyaar isaga ayaa u leh marka shirkada uu ka baxayo caqdu sharika waa caqdu jaa-is walaysa bicaqdin laazim wamataa maata markuu dhinto axaduhumaa midkood batalat shirkadii way buraysaa caqdu sharika wuu buraya oo laba ninoo shuraaka hadduu mid dhinto marka uu dhintay naftu ay ka baxday khalaas heshiiskii shirkaddu wuu dhammaaday dadka dhexalkiisa leh hadday heshiis cusub la gelayaan shirkaddii halkii ay kasii wadayaan xaq bay u leeyihin haddii ay yidhaahdaan khalaas ha la qaybiya shirkaddii iyadana xaq bay u leeyihin laakiin caqdigii hore ama heshiiskii hore shirkaddu mar haddii labadii midkood uu dhinto khalaas waa dhammaaday haddii uu waashona waa sidaas oo kale idaa junna axaduma haddii midkood uu waasho haddee dhibashadiisa waxama dhaanto mar haddaanu xoolihii aanu ku tasarufi karin oo cid kale ayaa ugu tasarufaysa markaa shirkaddu kolley anwaac bay leedahay sheekuna anwaacu sharika mid qura ayuu ka sheegi doonaa marka shirkaddu noocay doonaysaba ha noqotay waxaa asal oo qaab kastoo loo shuraakooba inuu xalaal yahay haddii daliil xaaraamtimeynaya aanu jirin oo aanay riba ku jirin ama xaaraana lagu shuraakoobin ama qarar aanu ku jirin ama shuruud shareecada khilaafsan aanay ku jirin faslun wa kullu maa shay dhammaantii oo jaasa ay u banaantahy lilinsaani insaanka altasarufu fiih inuu ku tasarufo binafsihi isaga laftiisu jaaza lahu waxaa u bannaan an yuwakila fiihi inuu u wakiisho cid aw yatawakal ama cid wakiil uga noqota cid u magacowda inuu sameeyo udhaa hebelow xoolahaygaa cid wakiil iga noqoto adigu u magacow marka qofka waxa isaga mooyaane cid kale aanay qaban karin cid uma wakiilan karo waxa isaga mooyaane cid kale aanay aanay qaban karin cid uma wakiilan karo cibaadaadkii tusaale ahaan arkaanu lislaam shahaadateynka u horreeya sooma dee qofku islaamnimada cid uma wakiilan karo ma odhan karo mid gaali ma odhan karo qof kale oo muslima tusaale ahaan inaan islaama baan doonayaay shahaadateynka inaad ku dhawaaqdaan wakiilkaaga dhigtay iigu dhawaaqa adigu laa yajus oo wax isaga si gooniya looga rabo raba inuu ictiqaado oo ku dhawaaqo salaada lamida salaada qofku isaga ayaa laga rabaa markaa qof uma wakiilan karo ma odhan karo hebelow maanta ni waa iska yara seexanayahay markaad afartaada duhurka tukato anigana wakiili noqo afarun qac iigu sii isaga la isaga ayaa laga rabaa sunayaashuna waa lamid soomkuna waa lamid oo ma odhan karo qofku waxa weeyaan soomkii isaga si gooniya ugu waajibay oo isaga aan ka dhicin qof uma wakiilan karo isagoo isagu soomi karaayo qof uma wakiilan karo xajka qof waa u wakiilan karaa qofku haddaanu xajkii awood ahayn qof waa u wakiilan karaa soomkana haddaanu awood ahayn sidaas oo kale qof ma u wakiilan karaa waa maya qofku haddaanu soomka awood ahayn waa laba xaalood inaanu soomka kuba waajibinba isagoo qofkii waallaa oo kale iyo inuu soomkii ku waajibo waa awoodi waaye hadduu soomkii ku waajibo waa awoodi waaye dee bedel baa loo yeelay dee fidi ayuu bixinaya laakiin odayga gaboobay tusaalahaani soomkaan awoodahayn dee ma odhan karo inamadiisi waxa weyaan iga sooma markay rabadaan baxdo waa inuu fidyada iska bixiyo wey xajkana qofku isagoo kara oo soo xajiyi kara anaa cid uma wakiilan karo laakiin haddaanu xajkii isagu tegi karin cid waa u wakiilan karaa hawlahan adduunye qofku isagu uu qabsan karo saa dalaaqi oo kale gabadhiisa waa furi karaa cidna waa u wakiilan karaa nin buu odhan karaa hebelow waxaad wakiil iiga tahay xaaskayga inaad furto sidaas oo kale waxa weeyaan nikaaxa qofku u wakiilan karaa nikaaxa inaad ii aqbasho ayaan ku wakiishay waa odhan karaa marka qofku wax kastoo isagu uu qaban karo laakiin isagaan qofka markaa waxa waxaa isaga si gaara looga rabo cid markaa uma wakiilan karo nacam ee isaga xaqa si gaara ugu tacalluqay cid uma wakiilan karo sida tusaale ahaan licaanka oo kale haddii ninku gabadhiisa uu yidhaahdo waa zinaysatay markhaatiyaalla markaa uu keeni waayo dee licaan waxa la dhaabaa dhex maraaya oo ah dhaar iyo markhaati fur uu qofku markhaati furaayo dhaar markhaati fur dhaar wata marka ma odhan karo hebelow adigu waxa weeyaan licaanka ii gal oo kiilbaan kaa dhigtay waa xaq isaga si gaara ugu tacala dhaartuna waa la mid qofka haddii xaq loo qabsado oo ciddii u qabsatay bayine ay keeni weydo isaga ayaa dhaar laga rabaa soo ma dee ma odhan karo qof kala hebelow ii dhaaro ee xaqan in lagu leeyahy in kale xaqiiqatan hebelkaasi ma oga walwakaalatu wakaaladuna caqdun weeye waa heshiis jaa-izun bimacnaa qofku markuu doono uu ka bixi karo oo qofku aanu ku khasbanayn inuu kusii jiro walikullin minhumaa waxaa u bannaan mid kastoo labadooda ka mid a wakiilka ka wax wakiishay ka la wakiishay iyo muwakilka oo ka wax wakiishay ah fasquhaa in heshiiska uu faskiyo mataa shaa markuu doono waxaa shardi a inaana dhibaata aanay ka dhalanahayn fasqinta watanfasiqu waxaa kale ku fasakhmaysaa wakaaladu bimowti axadimaa midkood inuu dhinto walwakiilu wakiilku amiinun wey waa mid waxaa gacanta uu ku haye loo wakiishay xaqdarro kuma haye inuu hayaa waa xaq waana lagu aaminay fii maa shaygii ayaa lagu aaminay yaqbiduhu wixii uu qabanaaye loo xaqa loo wakiishay inuu gacanta ku dhigo wa fii maa yasrifu iyo wuxuu bixinayaba bimacnaa waa qof lagu aaminay marka haddii shaygii loo wakiishay dhibaata ay soo gaadho ma magdhabayo mise magdhabi maayo walaa yadmanu magdhabi maayo dhibaatada soo gaadho shaygii loo wakiishay ilaa bitafriid ilaalintiisa inuu ka gaabiyo mooyaane ama bitacaddi xadgudub inuu ku sameeyo mooyaane oo sideedaba culimadu waxay yidhahdaan alaydi waa noocaan yadun amiina wa yadun khaa'ina qofkan xoolo aanu lahayn gacanta ku haya xaq aanu lahayn waa laba midkood inuu amiin yihi goorma amiin la odhanaya waa haddii ciddii xaqaa lahayd ay u ogolaatay oo biridaa saaxibiga xaqa gacanta ugu hayo sida wakiilka iyo qofka alaabta loo ammaanahaan loogu dhiibtay iyo ka lama ammaanaysiiyey wahaakada iyo xaaladda labaad waa khaa'in yadun yadun inay ta yadun khaa'ina oo xoolaan xaqdarru ku haystaa ee ciddii lahayd raalli kamaha inuu hayo qofka xoolo ciddii lahayd aanay raalli ka ahayn haynta uu hayo mar walba wuu magdhabayaa xoolaha waxa soo gaadhay ama isagu dhibaato ha u geysto ama yaanu u geysanin tusaalahaan waa tuugo xoolihii u xad xoolaha u xaday xaqdarru ku qaatay soo ma yaduhuna waa yadun khaa'ina waxa laala wixii dhibaato xoolaha soo gaadho wuu magdhabaya xataa haddii laga sii xado haddii cid kale xoolaha ay burburiso maadaama xaqdarra uu ku qaatay mar walba waa magdhabaya ma xadgudub ha ku sameeyo ama ilaalintii ka waajibka ku hayd ha ka gaabiyo ama yaan intaa midnaba aanay dhicin laakiin qofka hadday yadduhu tahay yaddun amiina oo xoolahan ciddii lahayd ay ku aamintay oy u ogoshahay inuu hayo wuxuu magdhabayan hadduu xadgudub ku sameeyo ama ilaalintii waajibka ahayd uu ka gaabiyo haddii kala soo xooli dhibaata ay soo gaadho magdhabi maayo walaa yajuusu ma banaana an yabiica inuu wax iibiyo wakiilku wayashtariya inuu soo iibsado bilwakaala waxuu kusoo iibiyo ilaa bihalaathati sharaa'id saddex shardi marka la helo mooyaane shardi kood an yabiica inuu ku iibiyo bithamani lmithli qiimaha shaygaasi uu taagan yahay oo kale waa inuu ku iibiyo bimacnaa qofka wakiilka ahi markuu tasarufaayo wuxuu iibinayo ama wuxuu soo iibinayo inamaa yatasarafu limaslaxati kayri cid kale maslaxadooda iyo dantooda ayuu u tasarufayaa iibkan iyo iibinta dee uu u samaynaya farqi baana u dhexeeya ida kaana alinsaanu yatasarafu linafsihi waida kaana yatasarafu limaslaxati kayri qofku haddii tasarufkani dantiisa uu yahay iyo haddii tasarufkan markan uu samaynayaa cid kale danteedu ay ku jirto haddii tasarufku yahay limaslaxati nafsihi bimacnaa shaygu qiimuu taagay qiimo ka hooseeya uu siin kara shaygu waa tusaalahaan toban doolara mar hadduu isagu iska leeyo limaslaxati nafsi u tasarufayo si uu hore uga socdo sagaal dollar sideed dollar waxaan dee israaf ahayn wuu ku iibin karaa laakiin hadduu idaa kaana yatasaraf limaslaxati gayrihi qiimaha ugu sarreeya shaygaasi uu marayo ee isagoo kale la siiyo mid ka hooseeya ma siin karo oo tusaalahaan shaygaasi hadduu magaalada toban ka taagan yihi oo wakiilkiisii uu u iibinaayo bilwakaala uu ku iibinaayo tobanka haaf kama dhimi karo waayo inama yatasaraf limaslaxati hayr walaa yatasaraf limaslaxati nafs tusaalahaan qofku agoon buu mas-uulkay agoonka alaabtiisa hadduu iibinaayo inuu u iibiyo maaha sida alaabtiisa u iibiyo kale alaabtiisa waxuu ka dayn karaa dadka laakiin xoolaha agoonka markuu iibinaayo alaabtaasoo kale qiimaha ay marayso shilin kama dhimi karo ilahay baa subxaana watacaala yidhi walaa taqrabuu maala lyatiimi ila bilatii hiya axsan axsantaas waa afcalu tafdiil macnaa sida ugu wanaaga badan si aan ahayn xoolahaasi cid kale ay leedahay ee loo loo wakiishay ama mas-uul looga dhigay maamulkooda bimacnaa uma maamuli karo sida u wanaaga badan si ka hooseysa uma maamuli karo marka shayga qofku uu wakiilka ka yahay markuu iibinaayo qiimaha shaygaa la siisto oo hamanulmithliga inuu ka hooseysiiyaa uma banaana wa an yakuuna waa in looda binaqdi lbeled beledka naqdiga ama lacagta laga isticmaalo waa inuu ku iibiyo tusaaleahaan haddii jagooyinka doolar lagu iibiyo de waa inuu doolar ku iibiyo ee inuu inuu shilin ku iibiyo maaha uma banaana waayo iminka waxaa aslaxa oo qofkii alaabta wakiilka uu ka yeeli lahaa dee maslaxaddu ay ugu jirtaa in naqdiga beledka laga isticmaalo in dee alaabtiisu ay ku iib gasho walaa yajuusu ma banaana oo maxaa dhici kara nin baa jago tusaale ahaan wakiilkaaga dhigtay jagooyinka maxaa lagu kala iibsadaa beledkeenna dollar soo maaha ma banaana inaad shilin aada ugu iibiso toban kun oo dollar hadday jagadii ahayd oo tobankii dollar sarri tobankii kun oo dollar sarrifkoodoo shilina aada u qaaday ninkii waxaa laga yaabaa dollarkii inuu shilinkii inuu hoos dhac uu ku yimaado dollarkii uu qaaliyoobo khilaala saacaad khasaaro markaa qofka aada usoo jeedo deetana hadhow tala aad iskhilaaftaan kudha ayaa maxaad iigu iibisa lacagta noocaasi ee faalsoobaysa ee dhacaysa lacagta qiimeheedu thaabitki uu sugaya maxaad iigu iibi wey markaa si aanay taasi u dhici naqdulbeledka waa inuu ku iibiyo wixii bilwakaala uu ku iibinayo walaa yaduusu ma banaano an yabiica min nafsi inuu naftiisa ka iibiyo tusalaan nin baa wuxuu ku uhi gaarigayga waan safrayaa niyo sii iibi ma banaano inaad adigu aada iska iibiso oo adigu baayic iyo mushtarigiiba aada noqoto waayo maxaa loogu diidayaa qofku shayga wakiilka uu ka yahay inuu isagu uu iska iibiyo amaba se shayga soo iibintiisa loo wakiishay inuu inuu kiisa waxa weeyaan qofkii uu ka iibiyo nin baa tusaalaha wuxuu ku yihi in waxaan ku wakiishay inaad gaari iisoo iibiso ama sibir ama looxan alaab almihim in alaabtaadii aada ka iibisaa laa yajuus ma banaana haddii uu kuhi alaabtan ii iibinayna adigu aada iska iibisaa ma banaana maxay tahay sababto leanna taasi tuhmay soo jiidaysaa tuhma ayay keenaysaa taasi inuu qofku uu ku tuhmo uu yidhaahdo wallahi gaarigaaga waa kaa isagu watee shaw isagunbaa iska iibiyeyo qiimihii uu maraayay kollay qiimo ka hooseeyuu iska siiyey illa waa bani aadam oo laxa jeclaa ku beeran haddii alaabtii lagu wakiishay soo iibinteeda taaduuna aad ka dhigtana waxaa dhici karta qofku inuu yidhaahdo wallahi alaab xun oo aan wanaagsanayn ilaa alaab kale oo cid kale leeda hadduu soo iibinayo wuu iska baandhayn laha waa iska baadhi laha waa ka fiirsan lahay ayuu naga iibiyey qofkii aan u wakiilanay alaabta inuu noo soo iibiyaa ama qiimihii tusaale ahaan alaabta lagu helayo qiimo ka sarreeya ayuu alaabtiisa naga siiyey ila isagiibaa baayic iyo mushtarigiibaa markaa tuhmadaasi si aanay meesha u iman waa in qofkii wakiilka ahaa alaabtii loo wakiishay iibinteeda isagu waa inaanu iska iibin ta soo iibinteeda loo wakiishayna waa inaanu alaabtiisa ka dhigin wa kadalika asalkiisa iyo faraciisa waa inaanu ka iibin kana soo iibsan oo aabihii waalidkii iyo carruurtiisa asalkiisa iyo faraciisa alaabta loo wakiishay waa inaanu ka iibin isla markaa waa inaanu ka soo iibin alaabta soo iibinteeda loo wakiishay waayo tuhmada lafteedii baa soo gelaysa haddii aabihii inuu ka iibiyo alaabtii iibinteeda loo wakiishay walaa yuqiru calaa muwakilih ma qiraayo xaq lagu leeyahay ka wakiisho ilaa biidnih inuu isagu u ogolaado mooyaane oo tusaale ahaan qofkan muwakilkee wakiishay wixii dayn lagu leeyahay inuu isagu qiro u idhaahdo ninkaan muwakilka u wakiilka u ahay dayntaasaa lagu leeyahay ma banaan macanaa xuquuq lagu leeyahay qofkan wakiilka u yahay inuu isagu uu qiro tusaalahaan dadkii uu saxiixo u yidhaahdo waad ku leedihin ninkay wakiishay oo oo u qoro ama afkaba uuga qiraa ma banaana ilaa inuu u idmo mooyaane ninka wakiisha in weyd muu ogolaad inuu yahay taasi waa mid wakaalada ka baxsanoo wixii xuquuq qofkaa lagu leeyahay ama isagu ha qirto ama isagu ha dafireen in adiga markhaati ahaan lagu soo kaxaysta mooyaane adigoo isagii matalaaya in xuquuq isaga lagu leeyahay aada taxamusho oo dhabarka aada u ridato waxaa suurtagala inuu bixiyo adigu aanad ogeyn waxaa suurtagala xaqa inaanu qirsanaynba waa dhowtoole waxa weeyaan uu dafiro marka inaad iska qirta maaho aad tidhaa qofka wakiisho xaqan waa lagu leeyahy isagoo qiraarkaa ku idmay mooyaane faslun walmuqaru bihi qofku waxa uu qirtaa darbaani waa laba nooc xaq ullahi tacaala xaq ilahay inuu qirtay qofku wa xaqu laadamiy iyo xaq bani aadam inuu qirtay fa xaq ullahi tacaala xaqa ilahay qofku uu qirtay yasixu waxaa ansaxaya oo bannaan alrujuucu fiihi inuu ka noqdo can iliqraari bihi qirashadii uu qirtay daliilkeeduna waxa uu yahay ninkii maacis la odhan jiray ee zinada qirtay ee xaddu rajm ama xaddu waxa weyaan iljald waa xaqun lilahi subxana wa tacaala waa xaq ilaahay uu ka dhalanaya ayuu qirtay markii rasuulku calayhi salaatu wasalaam qiraalkii uu ka dhameeyey uu ku celceliyey ee dhagaxii lagu bilaabay ayuu cararay dabeetana wuxuu waariga daya dhagaxa waxamaan sinaysanay way ka day waayeen way la dhaceen markii dambe rasuulka warkaa u sheegay wuxuu yihi inaad ka daysaan bay ahayd markaa qofku xaq ilaahay hadduu qirto haddana uu ka noqdo xuquuqda ilaahay cafwi bay ku dhisantahay cafwi iyo musaamax ayaa xuquuqullahi ay ku dhisantahay qiraalku xaq ilaahay inuu ku leeyo bani aadam aanu u sheegan inuu qirtay hadduu ka noqdo wixii ciqaab iyo tabiicaad ka dhalanaya xaqa waa laga daynaya laakiin xaqa bani aadamka hadduu qirto qof oo uu ka noqdo lama aqbalayo xaqu laadamiy xaqa bani aadamka laa yasixu ansixi maayo rujuucu fiih inuu ka noqdo can ilqiraari bihi qirashada uu qirtay oo hadduu nin dayn u qirto oo idhaahdo war waan sahwiye waxba igumu lahayn waan khaldamay abwaabteedu aan dib ugu noqdo waxba igumu lahayn mar haddii kii ku lahaa uu soo taagay oo u leeya waan ku leeyahay ka noqoshadiisu waxba tari mayso iqraarku waxa weyan waa xuja qawiya xuquuqda bani aadamkuna waxay ku dhisan tahay inuu qofku xaqiisi uu dhammaystirto ee cafwi iyo musaamaxo kuma dhisna sida xaqa ilaahay oo kale subxana wa tacala wa taftaqiru waxay u baahan tahay sixatu liqraari iqraarka sixadiisu ilaa halaathati sharaa'ida oo qofka qirashadiisu waxay ansaxaysaa saddex shardi marka la helo albuluuq qofku waa inuu qof qaangaadhay haddaanu qofku qaan gaadhin iqraarkiisu ansixi maayo waalcaqlu iyo waa uu miyir qabo hadduu waalay iqraarkiisu ansixi maayo iyo waalikhhtiyaaru qofkani inuu yahay mid aan la khasbin haddii la khasbo intaa xiniyaha kelbad lagaga qabto laydha qiro deetana laga duubo dee iqraarka qofka lagu sanduleeyey isaguna ansixi maayo axkaam laguma dhisi karo waa inuu biikhtiyaari qofku uu ku qirtay falaa yasixu iqraar almukrah qofka la khasbay iqraarkiisu ansixi maayo wain kaana bimaalin hadduu qofku waxaan uu qirtay maal uu yahayna ictubira fiih waxaa loo eegayaa shardu raabicun shardi afraad wa huwa rushdu wey waa inuu qofkaasi yahay qof rashiida an yuxsinu tasarufa fii maali waa inaanu safiih ahayn oo hadduu safiih yahay aan xoolihiisa u aaba yeelahayn oo dayn aan lagu lahayn iska qirqiranaya kaas safiihaana qirashadiisu iyaduna ansixi mayso oo sugnaan mayso wa idaa aqara hadduu qiro bimajhuulin xaq majhuula oo aan la garanayn qadarkiisa rujica ileyh isaga ayaa loo noqonayaa fii bayaanihi caddayntiisa oo nin baa tusaale ahaan dayn u sheegtay wuxuu ihi hebel dayn baan kule uha ha hebel dayn buu igu leeyay intuu ku leeyay mu cayino mar hadduu qirtay in lagu leeyay waxa laleeyahy cayin daynta lagugu leeyay hadduu idhaahdo waxa weeyaan waxaa laygu leeyahay boqol kii kalena uu idhaahdo maya boqol iyo konton baan ku leehay de waxaa laleeyahy boqolkaa uu kuu qirsanyay unbaad ku leeday kontonka kale caddayn u keena haddii kale de waa la dhaarinaya wayasixu waa ansaxaya alistinaau inuu wax ka soo reebo fi liqraari qirashada idaa wasalahu bihi hadduu la xidhiidhiyo kasoo reebista hadduu la xidhiidhiyo waxaa bannaan markuu xoolo lagu leeya qiro inuu idhaha war ninka hebel wuxuu igu leeyay boqol doolar oo toban la markaa boqolkii muxuu ka soo reebay toban laakiin qirashada iyo soo reebistu waa inay xidhiidhsan yihiin oo hadduu iminka yidhaahdo war ninkaa hebel boqol doolar buu igu leeyay dabeetana muddo kadib uu idhaahdo boqol toban la laga yeeli maayo soo reebistaas waa inaanu fasli ama kala goytaan qirashada iyo soo reebistu ay kala goyeen oo kala soocmeen waa inaanay jirin meesha laakiin waxyaabaha aan laga maarmi karin haddii ay u kala dhexeeya dhibaato male tusaale ahaan yidhi war ninkaasi boqol doolar buu igu leeyay wuu hindhisa toban dollar buu yahay hindhisa udhaxaysid soo maaha hindhisadaasi fasli noqon mayso ama tusaale ahaan intuu naqaska iska soo saaraya baa udhaxaysay kaasi fasli noqon maayo fasliga loo jawaa alfaslu tawiil qirashada iyo wax kasoo reebista haddii kala go-naan dheer ee udhaxaysay markaasaan istitnaaga ama kasoo reebista aan la aqbalahayn wa huwa qiraalku fii xaali sixa qofku markuu caafimaad qabo iyo walmarad iyo marka uu buko sawaa waa isku mid weeye ay marad lmowt marka muxuu masaladan u keenay markuu caafimaad qabo qofku wixii qirta waa waadix wey laakiin markuu buko ee xanuun aan laga kicin uu hayo waxaa dhici karta soo maaha inuu u qiro dad aan xaq ku lahayn oo xoolo uu la doonayo inuu u qiraa dhici karta soo maaha oo nin aan shilin ku lahayn inuu iska yidhaahdo hebel konton kun oo dollar buu igu leeyay shilin inaan ku lahayn wuu ogi laakiin ninkaasuu xoolo la doonaya kuwa dhaxalkiisa lana colaad baa ka dhaxayso xoolaa inuu seejiyaa buu doonayay saas awgeed baa culimadu ay yidhaahdeen iqraarka fii marad ilmowt qofku wax uu qiraa ee dad xoola uu qiraa haddaanay bayina iyo calaamaad aanay raacin bimacnaa lama aqbalaayo ahlucilmiga sidan yidhi maradulmowt markuu ku jiro qiraarka cid xoola ama xaq maaliya uu qiraa waa ansaxayaan waxay leeyihin war qofku xaaladdaa markuu ku jiro inuu dembaabaa waa mid baciid waa mid aan aada looga suuraysanahayn oo nin naftiba ay kasii baxayso adduunyadii kasii jeedo aakhiro usii socdaa inuu weli dagaalan ku jiro uu leeyahay abood fudka hala cabaana xoolaan seeji oo u qir mid aan waxba aan lahayn u qir si ay xoolahan uga qadaan waa arrin bani aadamka badankooda aan ka suuroobay marka xaaladda ay ku sugan yihiin oo qofku markuu sakaraatulmowtka uu ku jiro ama xanuun uu isleeya ka kici maysid marka uu hayo dee qof khayrkiisu uu badan yar yahay oo sharkiisu uu badan yahay inuu yahay mooyaane inta badan baqa ayaa gelaya wuxuu odhanayaa war maxaa adduunyadan kaa galay iyo la colaytanka dadkii adduunyada joogay aakhiraabaad kusii socotaa aakhiraada ha seegi walihaada qofku hadduu yahay iyo haddii lasoo gaadho isagoo dhaawac ah oo uu yidhaahdo waxa weeyaan hebel baa ayaa idhaawacay intaa haddii laga gaadhsiiyo bimacnaa waa qariino ama waa daliil xoojinaya inuu qofkaasi uu dilay walihaada baa lowth weey saas awgeed baa la sharciyay qasaamada oo ninkii uu yidhi waxa weeyaan ninkaasi ayaa i dilay oo dhiiggayga hebel buu ku maqan yahy maanta haddaan dhinto khamsiina yamiinan baa laga rabaa isaga iyo dadka dhaxalkiisa likonton dhaarood inay maraan inaanay dilin haddii kale magta waa inay iska bixiyaan waayo xaaladdaa maxaa isagoo mid qura maxaa waxa weeyaan hadalkiisa awoodda intaa leg loogu yeeray waayo qofku isagoo adduunyada kasii socda oo aakhiro usii jeeda inuu cid been ka sheegaa waa mid aan inta badan bani aadama ka suurtooyin bay dhaha culimadu raxmat ullahi caleyh sidaasi awgeed qiraalku fii xaali sixa walmaradi waa sawaa waa isku mid wey faslun wa kullu maa shay dhammaantood yumkinu ay suurtagaltay alintifaacu bihi in lagu intifaaco maca baqaa'i cayni iyadoo laftiisa shayga laftiisina ay baaqi ahaanayso oonay aanun shayga laftiisii baaba ahayn jaazat icaaratuhu in cid la amaanaysiiye ayaa bannaan caariyadu waa maxay waa qofkii ayaa shayga waxaa loo siinayaa si uu ugu soo intifaaco shayga laftiisina uu soo celiyo laakiin shayga manfacadiisiiyo isagoo aanay kala hadhahayn dee siintiisa caariye lama odhan karo oo ma odhan karti tusaale ahaan hebelow nafar beriisabaan ayaan ku ammaanaysiiye kusoo intifaaco soo celi oo suurtagal maaha nafarkaa beriiskaa iyo manfacadiisu inay kala hadhaan manfacadiisu dee waa in la cuno mar haddii la cunona nafarkii meesha ka baxa laakiin waxay odhan kartaa qofkii tusaaleahaan kitaabkayga soo akriso soo celi waa inuu kusoo intifaaco uu soo akristo kitaabkiina uu hadho oo shaygii iyo manfacadiisii ayaa kala hadhaaya ayaa suurtagala idaa kaana hadday tahay manaaficu manaaficdiisu aataaran raad shaygii ka hadhaya manfacadiisu haddii ay tahay oo shayga haddii manfacadiisu ay tahay istihlaaku cayni in cayntiisa ama laftiisiba ay baaba'ayso oo ilaa laftiisii oo baaba'da mooyaane lagu intifaaci karin dee caariye ama ammaanaysiintaasi noqon mayso laakiin shayga cayntiisi ama lafahantiisi ay baaqi noqonayso ee waxaa lagu intifaacayaa inay tahay aahaartiisa iyo raadka ka dhalanaya oo imika tusaalahaan kaawiyada oo kale dee raadka ka dhalanaya waa inay maradii ay toosiso ay hagaajiso laakiin kaawiyadda lafteedii qaybo ka mid oo ka fuqaya dee ma jiraan oo tusaalahaan xabadda shamaca oo kale miyay suurtagal tahay in iyadoo ajzaadeedii ay wada baaqi tahay waxba aanay ka go-in lagu intifaaco suurtagal ma hadde laa yumkin alintifaacu biha ila istihlaaku bacdi cayne in lagu intifaaco suurtagal maaha ilaa caynteeda ama lafteeda wax ka mid a in la baabiyo mooyaane walihaada qofku hadduu qofku shamac siiyo udhaa shamacaas waan ku amaaninsiiye shido dee taasi ma noqonayso caariye noqon mayso ee caiya ama hiba ayuunbay isu bedelaysa wayajuus hadhow tole hadduu yidhaahdo beriisku yidhi waan ku amaanaysiiyey hadduu hadhow yidhahdo beriiskaygii kaan ila kusoo intifaac baan kula soo celiyey waxaa laleeyahay may may xaq uguma lihi taa beriis suurtagal baa maaha inta lagu intifaaco beriis bisil haddana in la soo celiyo maa yumkin hada miyaa la isku uumiyaya maxaa lagu falaya shamacan soo shida oo caawa madowga ka shida oo haddana shamacii ii keen waa maxay taasi taasi ma amaanaysiinba amaanaysiintaasi maaha waxay noqon kartaa waxay noqon kartaa amaahin bay noqon kartaa inuu amaahiyey oo markaa caariye noqon mayse ama caiya isu bedelaysaa ama amaahin bay isu bedelaysaa calaa xasabi alqaraa'in calaamadaha markaa ku wareegsan ayaana nooca markaa lagu xukumaya marba xadidaya wa tajuusu waa banaantaha alcaariyatu caariyadii mutlaqatan iyadoo aan wakti loo loo sheegin wa muqayadatan bimudda iyadoo muddo lagu qaydayba qofku qof shay waa amaanaysiin karaa isagoo muddo aan u qaban isagoo muddo u qabtayna waa amaanaysiin karaa wa hiya caariyadu madmuunatun waa mid magdhowgeedu uu saaraya cala lmustaciiri ka amaanaystay biqiimatihaa buu ku magdhabayaa qiimaheedu yowma talafiha maalintii ay baaba'day qiimaha ay taagnayd markaa sidan ayay qabaan jamaahiir lculamaa waxay markaa kala tafriiqinayaan caariyada waxa la idhaahdo iyo ashyaada kale oo qofku shay haddii uu amaanaysto maadaama limaslaxatihi shaygaasi uu qaatay shaygii mar walba wuu magdhabaya ama isagu ha baabiiyo ama iskaa isaga baaba xataa haddii laga xado waa magdhabayaa bay leeyihin oo haddii shaygaasi mithli uu leeyahy shay isagoo kale uu jirana yadmanahu bimithli isagii oo kale waa inuu keeno qofka haddaanu mithli lahayna biqiimatii buu ku magdhabaya qiimaha maalintee uu mariya ma maalintii uu qaatay maya maalintii shaygu uu baaba'ay qiimihii uu taagnaa ayuu ku magdhabaya faslun waman kasaba qofka xooga maalan xoolo liaxadin qof u sugnaaday lazima waxa waajib ku a raddu inuu soo celiyo cala lyadi maa akhada xataa tu'adiyahu wuxuhi rasuulku alayh isalaatu wasalaam qasbigu marka waa xaaraan min kaba'ir dunuub waa alistiilaa ala xaqi ayri istiilaa calaa xaqi lgayri bigayri xaqin waa xaq cid kala leedahay in la qabsado xoog lagu qabsado iyadoo arrintaasi qabsashadaasi aanay xaq ahayn qabsashadu de waxay xaq noqon kartaa shareecadu hadday idanto tusaale ahaan oo iminka xoolaha gaalada laga qabsanayo xoogga lagaga qaadayo haniimada marka jihaadku uu taagan yahay dee waa xooloodee laga xoogay laakiin bixaq baa lagaga qabsado dee shareecada ayaa idantay waclamu anamaa hanimtu min shay fa ana khumusahu lilah ilaa akhiri aayadda aayaad kale ayaa baneeyey laakiin qof xoolihiisa sharcigu aanu kuu banayn inaad qaadato isagoon kuu ogolayn haddaad qaadato oo si muuqata aada u qaadato qasbi baa laydhaha halka aad la martaad tidhaahdo waan igaa qaatay iga reeb si qarsoon haddaad u qaadatona maxaa la idhahdaa sariqa waa tuuga wey haddaad intaad boobtaad dhufato aada la carartana nahdi baa la ydhaha iyadana boob baa la ydhahdaa markaa saddexdu waa kala duwan yihi marka saddexdiiba iminka calaa kulli xaal halkan waa soo gudagelayaani xaq cid kala leedahay qofka haysta lazima waxa waajib ku a raddu xaqa inuu iska soo celiyo horta wa arshu naqsihi iyo nuqsaanta shayga intuu haystay gaadhay inuu magdhabo haddii shayga intuu haystay nuqsaani ay gaadhay isaga ayaa magdhabaya nuqsaanaan gaadhay ayuu xoogi ama waxab intii waa haysta bay meeli ka jabta dee isaga ayaa magdhabaya meesha inuu hagaajiya waajib ay ku tahay xataa waxa weeyaa neef xoolaa haddii uu xoogo ama uu xado neef shilis oo neefkii oo weyda uu keeno intii ka dhacday uu magdhabaya ama waxa weeyaan nuqsaanta shayga gashay ha noqdo ha noqoto nuqsaan gashay ajzaadiisii ama nuqsaan qiimihiisii gashayba ha noqotay tusaale ahaan qofkii buu dhul ka xoogay dhulkaasi maalintii uu xoogay wuxuu marayay shan kun oo dollar maalintuu soo celiyey qiimihiisi waa hoos u dhacayo saddex kun oo dollar buu maraya labada kun oo dollare ka dhacay isaga ayaa magdhabaaya marka wax allaala wixii nuqsaan ku timaada shayga xaqdarrada uu ku haystay inuu magdhabo ayaa xaq loogu leeyahay wa ujratu mithlihi shaygaasi wax la kireeyo hadduu yahayna kirada shaygaasoo kale laga qaado guddadii uu haystay ayuu iyadana bixinayaa tusaalehaan guri ayuu xoog ku haystay uu deganaa dee gurigaasoo kale kirada laga qaado ayuu magdhabayaa muddadii uu haystay oo dhan ayaa loogu dhufanaya bil walba inta gurigaasoo kale laga qaado ayaa loogu dhufanaya muddadii uu haystay dabeetana taana waa laga qaadaya fa intalifa hadduu shaygii baaba'o oo qofku xoogga uu ku haystay iyo xaqdarrada damiinahu wuu magdhabayaa bimilihi isagii oo kale ayuu ku magdhabaya isagii oo kale waa inuu keeno in kaana lahu milun hadduu mid isagoo kale uu leeyahay oo shay isagoo kalea oo u dhigmaa hadduu jiro aw biqiimati ama qiimihiisuu ku magdhabaya in lam yakun lahu milun haddii aanu shay u dhigma aanu lahayn waayo qiimaha maalintee akthara maa kaanat maalintii shaygaas uu ugu qiimo badnaa qiimaha uu maraayay min yowmi lqasbi laga bilaabo maalintii uu xoogay ilaa yowmi talaf qiimaha ugu sarreeya shaygaasi uu gaadhay maalintii xaqdarro uu ku qabsaday ilaa maalintaa uu baaba-ay inta ka dhaxaysay qiimaha u sarreeya shaygaasi uu gaadhay ayuu ku magdhabaya oo tusaale ahaan maalintuu qabsaday maalintii ku xigtay gurigaasi ama gaadhiga ama jagadaasi toban kun oo dollar bay ayaa qiimaheedu uu gaadhsiisna maalintii shaygaasi uu baaba-ayna boqol dollar buu qiimihiisu ahaa muxuu ku magdhabayaa toban kun oo dollar maalintuu xoogay iyo maalintaasi shaygaasi uu baaba-ay muddada u dhaxaysay maalintuu shaygaasi ugu qiimo sarreeyey qiimihii uu gaadhay ayuu ku magdhabaya kaa xaqdarrada ku haysta wallahu aclam waxka bilahi tawfiq sala allah ala nabiyina maxamed wala alih wasaxbi waslama tasliima kaiira